dowladda hoose ee magaalada jowhar ayaa maanta furtay barnaamijka daddegista oo lagu diiwaangelinaya shacabka magaalada jowhar madasha lagu daafurayay ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada jowhar iyo qeybaha kala duwan ee bulshada xogayaha dowladda hoose ee jowhar maxamuud xasan bariisi ayaa ka waramaya habka loo sameynayo diiwaangelinta dadka
in la diiwaangeliyo xaaladaha madaniga ah ee ku dhaca dadka sida dhalashada iyo dhimashada si sahlan oo casri ah hal marna la diiwaangeliyo xaalad walba oo uusan qofku u baahan in laba mar la diiwaangeliyo dhalasho ama dhimasho loo diiwaangeliyo hal mar iyo maxaa layidhahdaa meesha aad joogto degmada aad joogto oo hadda degmada jowhar xafiiska diiwaangelinta tagaysa hal mar isdiiwaangeline yacni ma u baahnid haddaad xamar tagto ama garow aad tagto ama baydhabo aad tagto inaad dowladda hoose baydhabo aad tagto iska diiwaangeliso warqad diiwaangelin ah ka qaadato ama dhalasho ah ama dhimasho ah ama furiin ah aa ka qaadato uma baahnid duqa degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baari ayaa sheegay inay muhiim tahay in bulshada laga diiwaan geliyo xog dhammaystiran waxay u anficaysaa wadankao dhan sida uu sheegay xogeeyaha labaatan degmo ayaa maanta ay ka furmayaan barnaamijkan waxayna sahlayiin adeeg kasta qofka biniaadanka uu leeyahay hadda waxaa dhacdo in laga magaciisii aad iska diiwaangelisid ama dhalasho iyo sugnaan qaadatid sanno ka bacdi luu dhao haddana bagii adoo wax ka qaadanaayo waa kaa dhacdi luu dhaayo hadda casri waaye haddii joor aad ka qaadatid waxaa meesha ugu dambaysa ee soomaaliya ayaa magaciisii laga arkaa in oo jowhar ku dhalatay waxaa laga arkaa dowladdii dhexe dhexdeeda annagaa mar hore iska baabi'ini oo magaciisii raadkii dowladdii markaan magaciisii aan bursani waxaa baaba'ay raadkii oo barnaamijkan waxaan ogaal la'aan noqoni maalintii oo burburka dhacay ka bacdi haddana waxaan rabnaa in ogaalkii noo soo noqdo hadduu al yidhaahdo barnaamijkeenna daafurka oofeyskii ugu horreeyey ah ama wejigii ugu horreeyey maanta waa noo daafuran yahay si kastaba barnaamijka daddegista ama diiwaangelinta xogta qofka ayaa si weyn uga socda degmooyinka dalka